magaalada garowe ayaa laga dhagax dhigay dhismaha xaafad cusub oo lagu magacaabo howlwadaag oo ka mid noqonaysa xaafadaha caasimada oo ka kooban kun guri oo loo dhisayo dadka ka barakacay abaaraha gudaha dadka danyarta ah ee ku nool garowe iyo dadka kasoo barakacay gobolada koofureed ee dalka waxaa ka qeyb galay madasha lagu dhagax dhigayay kunkan guri wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeenta maamulka puntland duqa caasimada garowe mas-uuliyiinta hay-adaha n r c i o m dadka deegaanka iyo martisharaf kale duqa caasimada garowe cabdiqaadir geedi ayaa ka warbixiyay kunkan guri waa maalintii ugu horreysay oo puntland laga dhagax dhigay guryo gaaraya kun guri oo waddadooda wata dhammaan qaybahooda kala duwanaana wata intaa kadib sida laydiin sheegay hordhaca guryahan waa kun guri aan maanta dhagax dhigayno iyo waddadoodii la socota mashruucaas waxaa ku deeqay wolbankiga waxaana lagu deeqay caasimadda garowe fulinteedana waxaa iska leh caasimadda ay degmada ugu horrayso waxaana shaqada hormuud ka ahaa n r c iyo i o m oo iyaduna qayb kalena ka mid ahayd guryaha waxaa lagu talagalay qayb ka mid a waxaa loogu talagalay oo qaybta ugu badan ah dadkii abaaruhu soo halakeeyeen qaybta labaadna waxaa loogu talagalay dadka magaalada deggan oo danyarta ah qaybna waxaa loogu talagalay dadkii barakacyaashii hore ahaa oo muddo waddanka joogay waxaa loogu talagalay guryahan dhammaan dadku inay isku wada arkaan isdhex galaan isku bartaan ay noqoto magaalo kale oo ku soo biirtay garowe kana mid a xaafadaheeda sidaad og tihiinba garowe waxay ka koobnayd toban xaafadood iyo labaatan iyo siddeed kam maanta waxay noqonaysaa xaafaddii kow iyo tobnaad magaceedan waxaa la yidhahdaa howlwadaag waxaan jeclahay oo dhammaan dadka reer garowe ugu bishaalaynaynaa in mashruucan uu yahay mashruucii ugu horreeyey oo noocan oo kale casumadda soo mara waxaana daba jooga mashaariic kale oo ilaahay idinkii kor marku dhammaado inoo daba joogi doona waxaan jeclahay inaynan ka wada faa'iidaysanno oo aan dareenno muhiimadda iyo faa'iidada ay u leedahay in wax la wada qabsado in midnimada la ilaaliyo in la isku xirnaado inay noqoto wixii la qabanayo waxa layska kaashaday oo laysugu wada tegey madaxa hay-adda n r c soomaaliya maxamed cabdi ayaa sheegay in baahiyaha xaafadaani sida iskuullada cisbitaalada ay ka shaqayn doonaan sidii looga haqabtiri lahaa iyaga oo kaashanaya hay-adaha kale ee ka howlgala garowe anoo ku hadlaya magaca n r c waxaa maanta i farxada ah in aanu dhagax dhigno kun guri oo loo dhisay kun qoys oo ay u badan yihiin dad abaaruhu ay barakiciyeen sidaad ogsoon tihiin hay-adda n r c in badan bay ka shaqaynaysay puntland guryo badanna way ka dhistay puntland laga bilaabo gaalkacayo boosaaso iyo qabdho oo aan guryo hadda ka wadno waxaanan filayaa insha allahu guryahan aan hadda ka dhisayno garowe inaynu noqon doonin kuwii ugu dambeeyey axmed bashiir muuse wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeenta maamulka puntland ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa xaafadahani waxaan rajaynayaa mashruucan inta ka dhiman oo hadda ay bulshadu codsatay guddoomiyihii degmada iyo gobolka iyo dowladdii oo dhan oo joogta iyo hay-adda n r c ay ugu horrayso waddada in laami laga dhigo waxaan ka shaqaynaynaa haddii ilaahay awoodo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynayaa maanta waa dhagax dhigiya waxaynu isugu soo noqon doonnaa xaafaddaanu qurux badan oo la dhireeyey adeegyadii bulshada oo caafimaadkii iyo waxbarashadii leh inaynu isugu soo noqonno dib u furno iyadoo markaa la degayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin xaafadani cusub ee ku soo biirtay xaafadaha magaalada garowe ayaa dhismaheeda socon doonaa muddo kooban iyadoo u dabooli doonta baahidii ay u qabeen guryo dadka barakacayaasha ah ee caasimada garowe ku nool